horta weerarku wax weyn ma uusan ahayn xilli abbaar labadii saaca ayayna soo xabadeeyeen markii loo jawaabana isla markii way carareen qolada ethoobiyan waxbay xaggooda u tuureen ninka xagg waxbay usoo tuureen mana daahinba wax hal daqiiqo aan ka badnay ama laba daqiiqo ayay wax rideen waxaan ku adqayno fulinimo aho baqaa oon horay u weyneyno sameeyeen marka marka hore xaggee u jiraan maleeshiyada al-shabaab magaalada magaalada waxay noo jiraan meesha la yidhaahdo beere yabaal oo noo jirta labaatan kilomitr areadaas baa lagu sheeg sheegayay marka wararka qaar waxay sheegayaan in ay fariisinimada ciidamada etoobiya ay ku dhowaadeen oo qaarba waxay leeyihiin gudahay u galeen fariisinkoodii marka ma waxaa leedahay weerarku waxa u ahaa mid rasaas un lasoo rido ku eg rasaas lasoo rido ku ekaay wax iska basiidoo yar buu ahay weerarku wax basiidoo aada u yar buu ahay oo wax la sheegi kara ahayd hay marka wax khasaare ah oo weerarkaasi labada dhinac u geysta ma jirtaa wallahi ag xaggeenna waxba dhibo sooma gaadhin waxuna dul maro oo xabad iska weysa mooyaane laakiin ikasii la sheegaa nin baa meesha uga dhintaa la yiri xabadihii aan ugu jawaabayn dad badan waxaa isweydiiyaan magaalo ciidankii dawladda ay joogaan ciidamadii amsom ay joogaan haddana ay maleeshiyada al-shabaab dhowr iyo toban kilomitr un ay u jirto ama wax ka yar mararka qaar maxaa diiday in meelaha ay joogaan oo lagu ogyahay laga fogeeyo ama ay ciidamada amsom ayay xaqiijiyaan ammaanka goobaha ay ku sugan yihiin iyo inta u dhow runtii waa dadaal badan waa lagu hayaa sidii looga saari lahay dalka hase yeeshee dadkan waa dad wareegteynaya oo hadba dhinac ordaya meesha hadda ay kasoo tageen haddii subaxii la aado lagu arki maayo dhulku dhul iska howda oo buuraleya oo miyiga u badan yahay meelahaas bay gelayaan la arki maayo koox koox yar bay u socdaan haddana wa awoodoodu waxay kusoo koobanta hadda miine ay dhigaan iyo wax saasa mug wax awoodoo weyn oo hadda la sheego oo culaysoo nahayaa ma jiraan marka ciidamada etoobiya ee fariisinkooda iyana wax lagu riday banaanka mee usoo baxeen oo ma baacsadeen ciidankii mise rasaasay gudaha un uga soo jawaabeen rasaasaa loogu jawaabay isla markiiba waa carareen sharciga ciidamadana habeenkii si lagama daba gurma karo cid kusoo xabadayso ma garato
marka waa sidaa hadda guud ahaan magaalada xaaladeedu aad bay uxasilan tahay wax dhibu ma gaarin magaalada wax weyna kamaba dhicin dadka qaar aaban dareeminba wax dhacay marka in intee la egeysto codtay israsaaseyntu laba daqiiqa ama hal daqiiqaaba ku tilmaami karaa shan iyo saddex iyo midna ma dhamay